arrinkaasi waxaan ka qabaa in wadahadalka soomaaliya la soo dadejiyo aynu weliba sida ugu dhaqsaa badan la fadhiisanaynu waxaynu dooninayo waxaynu diidanayo soomaaliya inaan ka wada hadalno de waxaan u arkayaa qalad baan u arkayaa ya annagu waxaanu nahay dawlad jirta oo somalilan laydhaa oo gooni isku taagtay ya soomaaliyana de waa soomaaliya oo waa jaarkay oo waata halkaa iska degan markaa waxaan leeyahay dee laba dawladoodoo jaara uun aynu ahaanno anuu aragtidaa waxaan ka qaba horta nin walba aragti gaar u leeyahy laakiin waxa weeyaan horta inaynu arrintaa galno kol haddayn waxaynii goobsannay may ahayn bacdamaayonu haddaba waddadaa isku faruurnay si aynu uga lug bixi lahayn nimankanna aynuu kala guran lahayn ayaa fiican in falowgeeda la qabto waxaa la idhaa haddaan ka hadlo arrintan wasiirka arrimaha dibadda waxaa hadlayey horta waanu taageerayna haddaan nahay shacabkii raadhaysaa waxaanu leennahay somalilan maanta waxay u baahantay meel loo jiheeyo ee uma baahnaa yoyootan iyo hadal
aniga waxay la tahay inay tahay eeg mabdac liita inaynu meel la fadhiisanno wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ee dowladdan cusub ee musabiix n kulley wadahadalladu waxaa bilaabay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan ilaahay cimrigiisa dheereeye mister siilaayo oo furay n xilkiina sidaad ogtihiin dee waxaa la doortay madaxweyne cusub oo mujaahidkii dee waddankan u soo dagaalamay muuse biixi cabdi kolley madaxweyne muuse biixi cabdi waxaan aaminsanay inuu wadahadalladii halkii ay ku istaageen meel bay ku istaageen marka meeshii inay ka sii qaado oo halkaa dee ka wado oo miro dhaliya sheeg kulamo badan baa dhacay kulamadii hore dhacay wax way fureen albaaba hore way fureen laakiin intii dambe ee iyaguna ay xagga koonfurtuna ay ka jirtay electionku xaggan somalilanna electionku ka socday ayaa wadahadaladii hakad ku yimi marka iminka hadda haddii xukuumaddii kuwaasina xukuumad cusub ay samaysteen anaguna aan madaxweyne cusub dooranano aad iyo aad u soo dhaweynan madaxweyneyaga cusub muuse biixi cabdi n wadahadalladan waxaan rajaynayaa boqolkiiba sagaashan madaxweyneyahaygu inuu guulka keeni doono labadii gooroo horeba waxay ka baaqatay oo ay xaggooda ka xumaatay qolada ah marka anigu waxaan odhan lahaa mar saddexaad waxaynaan u aynaan imika uga wada hadlay waxa weye horta marka hore intaynaan horta wada hadlin waxaa shuruuda horta noqonaysa horta dad inay noo qarsanaadaan inaynu nahay waddan jiro oo ma garanaysaa madax bannaanidiisa iyo goonistaagiisu muqadas yahay